alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihadyihi ilaa yawmi iddiin allahuma wafiqna min alqawli walcamali lima tuxibuhu watardaa waxaa walaalayaal khamiistan khamiistii ka horeysay muxaadaradeenu ay ka warramaysay almawtu wamaa fiihi min alcibaad geerida iyo waanooyinka ugu sugan qofka muslimka ah iyo sida ay tahay qofka muslimka ah inuu ugu diyaar garoobo maalmahaasi sugaaya inuu la kulmaano ay tahay lagaba maarmaan waxaynu tilmaannay rabbigeen tabaaraka wa tacaala adduunyadan inuu ku xukumo inay noqoto mid dhammaata oo suusha sida ilaahay uhi kullu shayin haalikun ilaa wajhah lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun shay waliba waa baaba-ayaa rabbi mooyaane tabaaraka wa tacaala ilaahay baa xukumka iska leh xagga ilaahay baana dadka loo celinaya haddii adduunyadu cid ay u daa'imayso waxay u daa'imi lahayd nebi maxamed oo ahaa rasuulu rabbi alcaalamiin laakiin waxa u yimi malaku jibriil calayhi salaatu wasalaam isagoo u sida war xaqiiqa qaala anabiyu calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriilu faqaala ya muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit waaxbib man shi'ta fainaka mufaariqu wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bih waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl wacizuhu istignaa'uhu can innaas rawahu alxaakim walbayhaqi wuxuu leeyahy rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxay yimi malaku jibriil waxa uu yihi malaku jibriil nebi maxamedow intaad doonaysid noolow mid dhiman ayaa taa o adduunyada ka tegaaya ciddaad doonaysana jeclow mid nool iyo mid moodaba mid ka tegaaya ayaa tahay oo geeri ay kala kaxaynayso waxaad doonaysana samee fa innaka majziyun bihi waa lagugu abaalmarinayaa waxaad ogaataa qofka muuminka ah sharaftiisa iyo qiimihiisu waxa uu ku jiraa inuu habeenkii ilaahay tabaaraka wa tacaala u tukadu isu taago waxaa sharaftiisa iyo qiimihiisu uu ku jiraa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala baahidiisa u bandhigto ibni aadamka inuu ka kaaftoon yahay oo mid ka maarmay uu yahayna uu muujisto xaqiiqadu waa sidaa walaalayaal in qof waliba uu ka tegi doono adduunyadan wax kastoo uu jecel yahayna ay kala faariqi doonaan arrin kastoo uu sameeyana lagu abaalmarin doono waxaase ta muhimkii ay tahay inaynu ogaano acmaasha ibni aadamku adduunyada ay ku samaynayaan halka ay ka xumaanaysa ama ay ka hagaagaysa waa khaatimada iyo gebagabada qofka ilaahay khayr la doonaa waa ka wanaag loogu khatimay sida uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam idaa araada allahu bicabdin khayran istacmalah ilaahay haddii addoon khayr iyo wanaag uu la doono wuu shaqo gashadaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiila maa yastacmilu wuu shaqo gashadaa macnaheedu waa maxay bay yidhaahdeen saxaabadu qaala yaftaxu lahu camalan saalixa bayna yaday mawti xataa yurdii calayhi man xawlah rawaahu imaamu axmed bisanadin saxiix wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay addoonka wuxuu u furaa camal saalix oo wanaagsan oo uu waafajiyaa camalkaasi oo addoonku uu qabanayo maalmaha uu dhiman doono ka hor ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkaasi uu ka dhigo mid ay raalli ka yihiin cidda ku hareeraysan ee khalaa'iqda ilaahay ah xaaladda caynkaasi isagoo ku sugan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala nafta uu ka qabtaa qofka khayr uu la doonay wa fii riwaayatin tahara waxaa rasuulku mar kale u yihi calayhi salaatu wasalaam addoonka ilaahay khayr la doono wuu dahiraa qaaluu wamaa tahuuru lcabdi ya rasuula allah addoonka sidee baa loo dahiraa bay yidhaahdeen saxaabadu qaala camalun saalixun yulhimuhu iyaah xataa yaqbidahu calayh dahiritaanka ilaahay addoonka uu dahirayo macnihiisu waxa uu yahay inuu rabbi tabaaraka wa tacaala waafajiyo camal wanaagsan oo uu ku ilhaamiyo camalkaa wanaagsan isagoo samaynaya nafta rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka qabto addoonka khayr la ilaahay uu la doonay isagoo camal saalixa samaynaya ayaa geeridu ay u timaadaa nafta laga qabtaa waxa uu yahay qofka khasaare walaalayaal ee khayr iyo wanaag oo dhan laga manciye laga hor istaagay ka maalmaha cumrigiisa iyo noloshiisa xumaan lagu khatimo oo nafta laga qabto isagoo ku sugan xaalad rabbi tabaaraka wa tacaala aanu raalli ka ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadho gelinaysa waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ana alcabda yubcathu calaa maa maata calayh addoon kasta waxaa lagu soo saarayaa maalinta qiyaamo wixii uu ku dhintay wixii markii nafta laga qabtay ama horteed uu samaynayey isagoo samaynaya baa ilaahay la hor keenaya subxaanahu wa tacaala taasi waxay nagu beeraysaa walaalayaal baqa aada iyo aada u fara badan oo waa inaynu ka baqanno min suui alkhaatima in acmaasheenna lagu khatimo xumaan iyo macsiyo oo ilaahay lana hor keeno subxaanahu wa tacaala innagoo macsiyo iyo xumaan samaynayna yowma alqiyaama oo ilaahay agtiisa aynu ka fadeexadowno khalqiga dhexdoodana aynu ka fadeexadowno ilaahay baynu ka magan gelaynaa khaatimada xun waa inaynu aada iyo aada uga baqanno asbaabteedana aynu ka dheeraano siday ahaayeen dadkii wanaagsanaaye innaga inaga horreeyey waxaa hadalkeennu maanta uu ku wareegi doonaa oo aynu ka hadli doonaa calaamaatu suui alkhaatima wa asbaabiha calaamaadka tusiya addoonka in loogu khatimay noloshiisii xumaan cumrigiisana uu ku gabagaboobay waxaanu ilaahay raalli ka ahayn iyo asbaabta keensata arrimaha noocaasiya ilay rabbi tabaaraka wa tacaala addoomihiisa ma dulmiye intaa horteedse waxaa muhima inaynu ogaano insaanku hadduu yahay mid ilaahay ku mashquulsan intuu adduunyada joogo ku mashquulsan oo ka shaqeeya rabbi xuskiisa iyo jacaylkiisa maalmaha uu nool yahay arrinta caynkaas iyo midhaheeda waxa uu goostaa maalinta uu ugu baahi badan yahay uu uguna awood daran yahay waa maalinta naftiisu ay u baxayso xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddiise addoonku uu yahay mid ku mashquulsan shay kale oo rabbi tabaaraka wa tacaala aan ahayn maalmaha uu nool yahay ee caafimaadka uu qabo waxaa addoonka ku adkaanaysa inuu qalbigiisa iyo carabkiisuba uu ku mashquulo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ay geeridu u timaado sidaa awgeed ayaa waxaa la gudboon qof kasta oo caqli leh inuu qalbigiisa iyo carabkiisaba baro oo uga caado dhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa wakti kasta oo uu joogo iyo meel kasta uu joogo si ilbidhiqsiga caynkaasi ee nafta laga qabanaayo ee haddii qofku u guul darraysto guul darro joogta ay noqonayso uu uga badbaado ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala an yuciinana calaa dikrihi wa shukrihi wa xusni cibaadatihi ilaahay haynagu kaalmeeyo hayna waafajiyo xuskiisa iyo mahadnaqiisa iyo cibaado wanaagsan inaynu la nimaadno haddii addoonku uu yahay walaalayaal xaaladda qalbigiisu uu xaadir yahay kaamil uu yahay awooddiisuna ay dhammaystiran tahay mid addoonku uu ka xogroonaaday oo addoonku u isticmaalo u adeegsaday wixii uu doonayo ilaahay macsiyadiisa ah hadduu yahay addoonku xaaladdaa uu caafimaad qabo ee awooddiisa caqli ay dhammaystiran tahay mid ilaahay iyo xuskiisa moogan qalbigiisu aanu ilaahay xusuusnayn carabkiisu uu ka cadilan yahay rabbi xuskiisa xubnihiisuna ay yihiin kuwa ka taagan cibaadada ilaahay maxaa laga filanayaa addoonku markuu awood darreeyo addoonka marka nafta laga qabanayo geeridu ay u timaado qalbigiisuna wuu daciifayaa carabkiisuna waa daciifayaa xubnihiisa kalena waa ay daciifayaan waxaanay ku mashquulayaan xanuunka iyo dhibka iyo sakaraadka ka haysta geerida xaaladda caynkaas iyo weliba shaydaanku awooddiisa oo dhan buu isu keenayaa iyo xeeladihiisa waxaanu isku dayayaa addoonka inuu fursaddaa ka faa'iidaysto si camalka u dambeeya addoonku uu samaynayaa mid xunuu noqdo oo addoonka xumaan loogu khatimo xaaladdaasi shayddaanku u xoog badan yahay addoonkuna uu u daciifsan yahay yaad u malaynaysaan inuu badbaadayo waxaa badbaadi kara uun cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sugo yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay waxaa xaqa uu ku sugaya oo tawxiidka inay ku dhawaaqaan uu waafajinaya marka naftu ay ka baxayso kuwa muuminiinta ahaa markii ay noolaayeen awoodda iyo xoogga ay lahaayeen maalmihii adduunyada ay joogeen waxa ilaahay subxaanahu watacaala aanu waafajin ahayn hadal wanaagsan iyo in laa ilaaha ila allah loogu khatimo noloshooda kuwii daalimiinta ahaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisii meel kaga dhacay addoomaha rabbi tabaaraka wa tacaala dulmiyi jiray sideebaa walaalayaal loo waafajinayaa khaatumada wanaagsan qof qalbigiisu haafil uu ka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala oo ahaa mid hawadiisa raacay ahaa mid qalbigiisa iyo carabkiisuba ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ka fog yihiin addoon u noqday hawadiisa shahawaadkiisa maxbuus uu ahaa carabkiisu uu ka qalalaa ilaahay xuskiisa xubnihiisu ay ahaayeen kuwa ka cadilaa oo ka taagnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa kana shaqaynayey rabbi tabaaraka wa tacaala macsiyadiisa iyo waxa ilaahay ka cadhaysiinaya arrinta caynkaasi walaalayaal garashadeeda iyo ogaalkeedu waxay nagu beeraysaa cabsi fara badan sida awgeed ayaa a'immadu waxay odhan jireen raxmatullaahi calayhim baqaha laga baqdo khaatimada iyo qofka waxaa loogu gebagabayn doonaa waxaa dhabarka ay ka jebisay oo ay dhabarka goysay almuttaqiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda waxaad mooddaa iyadoo dadka ilaahay ka baqdaa sidaasi ay uga baqanayaan khaatimada xun in dadka in badan oo ka mid iyagoo ilaahay caasiyaya subxaana wa tacaala daalimiin oo gardaroolayaala waxaad mooddaa inay haystaan in damaanad la siiyey sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi am lakum aymaanun calayna baaligatun ilaa yawmi alqiyaama ina lakum lamaa taxkumuun salhum ayuhum bidalika zaciid macsi ayay ku jiraan haddana ilaahay bay wanaag ka filanayaan subxaana wa tacaala baqan maayaan oo ka warwari maayaan xaaladda ay ku dhiman doonaan iyo geerida dabeed waxay la kulmi doonaan kuwaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu ku leeyahay ma dhaara ayaa laydiin galo waa laydiin dhaartay ilaa yawmi alqiyaama inaad tihiin kuwa badbaadayo wax dhibaato haba yaraatee aan la kulmahayn arrinta caynkaasi ayaa idin damaanad qaadaad damaanad uga haysataan macnaa waxa aad ku nooshiin waa maaweelada nafta weeyi cid idin ballan qaaday oo damaano idin siisayna ma jirto oo idin sheegtay in wanaag laydinku khatimi doono noloshiina khaatumada xun walaalayaal waxay leedahay calaamaad ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan oo khalqiga ka mida uu ka muujiyey markii naftu ay ka baxaysay amaba se ay ka baxday ama markii la aasaayey ama maydkooda la maydhaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala calaamadaha uu ka muujiyey dadka qaarkood markii ay dhimanayeen amaba se ay dhinteen waxa ay tahay mid rabbi tabaaraka wa tacaala xikmad iyo ujeeddo uu ka leeyahay ujeeddadu waxa ay tahay in dadka noole ay wax ku qaataan ay ku cibro qaataan oo khaatimadaa xun ee calaamaadkeeda ilaahay khalqiga qaarkood uu ka muujiyey asbaabta keensatay inay ka dheeraadaan waxaa ka mida walaalayaal calaamaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka qaarkood uu ka muujiyo marka naftu ay ka baxayso almawtu cala almacsiya inuu addoonku dhinto naftu ay ka baxdo isagoo ilaahay subxaana wa tacaala caasiyaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cadhaysiinaya qofku haddii uu dhinto isagoo macsiyo samaynaya oo aan ka toobad keenin oo ilaahay aan uga soo noqon taasi waa calaamad cad oo tusinaysa cumrigiisa iyo maalmihii noloshiisa in xumaan lagu khatimay oo lagu gebagabeeyey tusaalayaal fara badan baa la arkay oo calaamada noocani ay leedahay cahdigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo maalmihii rasuulkeenu uu noolaa waxaa jiray laba nin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la socday waxa ay kula jireen jihaadka iyo la dagaalanka cadowga haddana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labadaasiba inay naarta gelayaan iyadoo arrinka noocaasi saxaabadu aada iyo aad ay ula yaabeen waayo nimankaa wanaagun baa uga muuqday laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay uu uga warramo u sheegay xumaan iyo macsiyo labadaa nin ay qarsanayeen oo dadkana wanaag bay u muujisanayeen ilaahayna tabaaraka wa tacaala marka dadka indhahooda ay ka qarsoomaan ayaa ay caasiyaya rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay saxaabiga la dhaha sahl ibnu sacad asaacidi nadara anabiyu calayhi salaatu wasalaam ilaa rajulin yuqaatilu lmushrikiin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu eegaynin safka muslimiinta ku jira oo gaaladii la dagaalamaya wa kaana min acdami almuslimiina hanaa'an canhum waxaanu ahaa ninkaasi muslimiinta ninka ugu waxyeelo badan kuwa gaalada ah faqaala calayhi asalaatu wasalaam man axaba an yandura ilaa rajulin min ahli nnaar falyandur ilaa haada rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka doona inuu eego nin ahlu naarka ka mida ninkaa gaalada qoorta ka guraaya ha eego fatabicahu rajulu falam yazal calaa dalika xataa juric faاstacjala almowt faqala bidubaabati sayfihi fawadacahu bayna fadyayhi fataxaamala calayhi xataa kharaja min bayni katafayh nin saxaabada ka mida ayaa ninkaasi dabagalay isagoo doonaya bal inuu ogaado ninkani sababta naarta uu ku gelayaa waxa ay tahay ninkii siduu gaaladii u leynayay baa la dhaawacay dabeetana waa sabri kari waayo xanuunkiiba waa adkaysan waaye seeftiisi ayaa labada naas dhexdooda intuu intaa uu afka u saaray ayaa uu ku dul fadhiistay ilaa labada garab dhexdooda ay ka soo baxday markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkii uu yidhi halkaasi uu ka muuqday oo ay muuqatay ninkaasi sababta naarta uu ku gelaya inay ahayd in loogu khatimay noloshiisii isagoo ilaahay caasinaya subxaana wa tacaala waayo qofku inuu naftiisa dilaa waa xaaraan waana macsiya rabbi tabaaraka wa tacaala aan u ogolayn markaa ninkaa khaatimadiisii waxaa xumeeyey macsiyada caynkaasi ee uu ku dhintay waxaa kaloo jira tusaalayaal fara badan oo culimmadu kutubtooda ay ku qoreen kuwaasi oo tusinaya dad fara badan oo dhintay iyagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala caasiyaya taasina calaamad ay u noqotay inay yihiin kuwa khaatimadoodu ay xumaatay ilaahay khaatimada aynoo hagaajiye waxaa ka mid ah ahlulcilmigu ay tilmaamaan nin ka mida dadka khaliijulcarabi degan weliba da-diisu ay weyn tahay oo ka mid ahaa dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala caasiya ayaa u safray waddamada gaalada mid ka mid a dabeetana khamri ayaa uu ka dhergay oo si xun uu uga dibiray markuu yalaaluga iyo xanuun dareemay buu galay xamaamka iyo suuliga si uu ugu soo matago albaabkuwa hoos kas hoosta ka soo xidhay dadkii meesha la joogay markuu soo bixi waayo albaabkii ay ku garaaceen ee ay yaabeen ayaa albaabkii ay jebiyeen dabeetana waxay u galeen ninkii oo naftu ay ka baxday oo madaxa kula jira godkii suuliga iyo najaasaadku meeshii ay marayeen bal u fiirsa addoonkaasi khaatuma xumada uu ku dhintay isagoo khamri cabsan oo sirkhaansan oo xaaraantaasi ka dhargay ayaa naftu ay ka baxday xaaladda xun ee uu ku dhintayna bal u fiirso iyadoo uu ku jiro meel meelaha la galo meesha u xun adduunyada inta aynu joogno oo najaaso dhex fadhiya ayaa naftu ay ka baxday waxaa laga yaabaa saas oo kale dadka qaarkood iyagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala cid aan ahayn u sujuudsan inay naftu ay ka baxdo sida culimmada qaarkood ay tilmaameen nin dhalinyaro oo ka mida dadka ilaahay caasiya subxaana wa tacaala oo ku caasiya khamri ay cabbaan iyo mukhadiraad ay isticmaalaan iyo xumaan iyo fawaaxish kaloo ay sameeyaan ayaa isagaoo sirkhaansan oo sugaaya inuu xumaan kala sameeyo faaxishatu zina ayaa waxaa ka dib dhacday cidduu doonaya xumaanta inuu la sameeyo muddo markuu sugaayo qofkaasi uu soo gaadhay ayuu khara saajidan laha gabadhaasi ayaa u sujuuday bay yidhaahdeen culimmadu famaa qaama min sajdatihi sujuuddii kamuu soo toosinba sidii bay naftu kaga baxday ilaahay cid aan hayn isagoo u sujuudsan ayaa naftu ay ka baxday maalinta qiyaamana isagoo qofkaa u sujuudsan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala la horkeeni doonaa waxaa ka mid a walaalayaal calaamadaha tusinaya qofka khaatimadu inay ka xumaatay in qofku uu ku dhawaaqi kari waayo laa ilaaha ila allah marka naftu ay ka baxayso rasuulkeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka hadalka u dambeeya adduunyada uu kaga baxaya uu noqdo laa ilaaha ila allah jannada ayuu gelayaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka caynkaasi imika waa inoo fududya oo qof waliba waa iska odhan karaa laakiin xaaladaa qofka naftu ay ka gurmayso geeridu ay u timaado dad fara badan baan la waafajin ahayn kelmadda caynkaasi inay ku dhawaaqaan oo qofkii qalbigiisa iyo carabkiisu wax kale ay ka shaqayn jireen ilaahay xuskiisana ay mooganaayeen ee ay ka fogaayeen ee gaalnimo ku hadli jiray ama macsiyo un ku hadli jiray ama adduunyo un ka sheekayn jiray dadka caynkaasiyo lama waafajinaayo inay kelmaddaa wanaagsan ku dhawaaqaan oo hadalka u dambeeya adduunyada ay kaga baxayaan kelmaddaasi ay noqoto wuxuu leeyahay caalimka la idhaahdo ibnu lqayim raximahu llah uma amrun akhwafu min dalik waadhaa minhu waamar wa huwa an yakuunahu qalbuhu wa lisanuhu cinda alixtidaari walintiqaali ila allahi tacaala farubama tacadara calayhi nutqu bishahaada kama shaahada annaasu kahiira min almuxtadariina asaabahum dalik waxa waxaaba ka daran buu leeyahy oo ka cabsi badan oo ka qadhaadh badan qofka marka naftu ay ka baxayso ee geeridu ay u timaado inuu qalbigiisu garabkiisa uu ka baxuu kaalmayn waayo carabkiisu uu saacidi waayo xaaladda naftu ay ka gurmayso xagga ilaahay u socdo waxaa laga yaaba uu leeyahy dad fara badan inay ku adkaato ay kari waayaan in shahaadatu laa ilaha illa allah ay ku dhawaaqaan hadda hadalkii kale way awoodayaan laakiin laa ilaha illa allah unbaa dhagax lagaga dhigaya ilaahay baa ku adkeeyey subxaanahu wa tacaala ilaahayna inuu dulmiyo meeluu kaga dhacay maaha xumaantii iyo macsiyadii ay samaynayeen ayaa seejisay inay adduunyada kaga baxaan hadalka u wanaagsan oo u qiimo badan in fara badan bay dadku arkeen buu leeyahy ibnulqayim raximahullah kuwa naftu ay ka baxayso tawxiidka loo laqinayo war laa ilaaha illa allah hebel ow dhan la leeyahay ama heblaayay laa ilaaha illa allah dheh oo haddana aan awood ahayn wuxuu leeyahay qaarkood waxaa lagu yidhi laa ilaaha illa allah dheh fa qaala aahin aahin laa astatiicu an aquulaha waxay yidhahdeen inta tah qofkii uu muujiyey awoodi maayo laa ilaha illa allah inan idhaahdo qalbigii ayaan soo dallici karaa in kelmadda caynkaasiya carabkiina ku dhawaaqi kari maayo wa qiila liaakhar qul laa ilaha illa allah fajacala yahdi bilghinaa xataa qadaa qof kalena waxaa lagu yidhi waar laa ilaha illa allah dheh dabeetana waxa uu bilaabay inuu heeso isagoo heesaya ayaa naftu ay ka baxday waayo qalbigiisa ayay heesi ka buuxday laa ilaha illa allah baanu qalbigiisu ka ku camirnayn iyo tawxiidka rabbi tabaaraka wa tacaala carabkiisa ayaan u baran xuska ilaahay ee u bartay heesta iyo xuska shaydaanka dabeeto qofku xaaladda caynkaasi ah wixii qalbigiisa ku weynaa carabkiisana inta faraha badan le uu kaga dhawaaqi jiray uu ka xusi jiray ayuunbaa xaaladda caynkaasiya kasoo baxaya wa kullu inaa'in biladii fiihi yandaxu weel kastana wuxuu burqadaa amaba se kasoo daata waxa ka buuxa qofka haddii qalbigiisa ilaahay uu ku wen yahay ilaahay xuskiisa ayaa xaaladda caynkaasi uu ku dhawaaqaya haddii carabkiisa xuska ilaahay uu ku badnaa ilaahay xuskiisa isagoo haya ayaa naftu ay ka baxaysaa haddii isagu ahaa mid wax kale inta badan ka shaqeeyo wax kale qalbigiisa uu ku wen yahay wax kale inta badan ku hadla waxa ayuunbaa carabkiisa ka soo baxayo uu ku dhawaaqayaa marka naftu ay ka baxayso nin kale ayaa waxaa lagu yidhi war laa ilaaha illa allah dha iyadoo naftu ay ka baxayso markaasaa wuxuu leeyahy maa yugnii canii laa ilaha illa allah inan idhaahdaa maxay iga taraysaa wamaa acrifu anii sallaytu lilahi salaa walam yaqulhaa waqada garan maayo buu ihi inaan ilaahay u tukado weligii weligeeba ilahay umaan sujuudin laa ilaha illa allah inuu ku dhawaaqo xaaladda caynkaasiya salaad la-aantii iyo tarku salaagiibaa u diiday oo ka hor istaagtay ilahay baa ku ciqaabay subxaana wa tacaala iyadoo laa ilaha illa allah aanu ku dhawaaqin oo sidii carabkiisu uu uga xidhan yahay ayaa naftu ay ka baxday dadka qaarkood waxaa qalbigooda ku weyn lacagta iyo adduunyada iyo baayac mushtarka sidaa awgeed baa marka naftu ay ka baxayso marka la dhaa laa ilaha illa allah dhaha adduunyadii ayuunbay ka sheekaynayaanun wuxuu leeyahy ibnulqayim raximahullah dadka baayac mushtarkaa qof ka mida ayaa wuxuu ii warramay isagoo ka warramaya qof ay qaraabo ahaayeen oo geeridu ay ku soo xaadirtay ayaa waxa ay ku yidhaahdeen waar laa ilaha illa allah dheh markaasaa wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo haadihi alqitcatu rakiisa wallahi alaabtani waa mid jaban haada mushtaraa jayid wallahi kani waa iib wanaagsan haadihi kada haadihi kada xataa qada baayac mushtarkiisi buu ka sheekaynayay ilaa naftu waxa weeyaan ay ka baxday waayo adduunyada ayaa qalbigiisa ku weynayd oo ilaahay kaga weynayd subxaana wa tacaala adduunyadu ilaahay ka jeclaa adduunya ayuu buxusi jiruu hadal hayn jiray ilaahayna haafil buu ka ahaa waxa weeyaan moogan qaarkood waxaa laga yaabaa marka naftu ay ka baxayso laa ilaaha illa allah inay ku dhawaaqaan iska daaye inay ku dhawaaqaan kelmado gaalnimo ah waxau leeya ibnulqayim raximahullah nin baa ibnuljawsi baa sheegaya arrinka nin ma- maradulmawtkii ku jira sakaraatulmawt ayaa waxa lagu uhi war laa ilaaha illa allah dheh markaasaa wuxuu leeya qallabanii rabbii fi anwaaci ilbalaa ilaahay imtixaan iyo ibtiloo dhan ba wuu imariyey buu leey intan adduunyada joogay falaw acطaani lfirdawsa lamaa wafaa bima yujri calaya haddii ilaahay jannatulfirdawsa uu isiin lahaa wallahi inaanay oofiseen buu leeya inay guddeen waxa ilaahay uu ii geystay ilahay buu la murmaya subxaana wa tacaala waa alla lakoodnimo ayaa uu ku dhimanaya wayashfi hada albalaa buu leeyay muxuu ilaahay ka faa'iidaya inuu sida noo ciqaabo hadda naftii ayaa kasii baxaysa oo adduunyadiiba waa uu kasii jeedaa qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waanu gaalownay iyadoo naftu ay ka baxayso oo sheekha ibnu rajab la idhaha wuxuu leeyahy raximahullah cabdulcaziiz ibnu abi rawad imaamka la yidhaahdaa wuxuu yihi xadartu rajulan cinda almawt yulaqanu shahaada nin baan u imi naftu ay ka gurmayso tawxiidka loo hayo laleeya war laa ilaha illa allah dheh faqaala fi aakhiri ma qaal huwa kaafirun bima taquul hadalkiisii u dambeeyey wuxuu noqday inuu yidhi kalma kalimatu laa ilaaha illa allah ee aada hebelow ku hadlayso anigu waabaan ku gaaloobey maba rumaysniba wamaata calaa dalik isagoo xaaladda caynkaasiya ku sugan ayaa naftu ay ka baxday waxa uu leeyahay markii dadkii aan weydiiye aan idhi ninkani muxuu samayn jiray waxay yidhaahdeen kaana mudmina khamrin wuxuu ahaa mid khamriga cabo weliba ka caado dhigtay markaasaa sheekhaasi dadka markuu waaninaya wuxuu odhan jiray intaa kadib ittaquu dunuub fa inahaa hiya alatii awqacatu waar dunuubta iska ilaaliya waa ta khaatumada ka xumaysay ninkaa waa ta kaliftay halkuu laa ilaaha illa allah ka odhan lahaa inuu gaalnimo waxa weeyaan ku dhawaaqo qaarkood marka naftu ay kasii baxayso waxaa laga yaabaa inay tilmaamaan hadallo gaalnimo se inay diinta caayaan oo kale waayo caribko carabkooda ka caado dhigtay inay diinta caayaan qaarkood waxaa la maqlay iyagoo leh markii naftu ay ka gurmaysay naarta saqaro la yidhaahdo ayaan ku jiraaba huwa fii saqar huwa fii saqar waxaa markii arrinkiisa iyo taariikhdiisa dib loo raacayna la ogaaday inuu ka mid ahaa kuwa aan salaada tukan ilaahay baana tabaaraka wa tacaala ka ballan qaaday kuwa aan salaada tukan inuu ku gubi doono ku ciqaabi doono naarta saqaro la yidhaahdo qaaluu maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin markii la yidhi naarta saqaro maxaa idin geliyey waxaa jawaabtoodu ay noqotay kuwa salaada tukada kamaanaan mid ahayn marka walaalayaal qofka waxaa ka mida calaamaadka tusiya inay khaatumadu ka xumaatay inuu tawxiidka ku dhawaaqi kari waayo oo wax kale uu ku hadlo waxaa jira calaamaad iyaguna dadka qaarkood ka muuqda marka naftu ay ka baxdo kadib sida marka la maydhayo oo kale sheekha leelada qaxtaani wuxuu leeyahy raximahullah oo ka mid ahaa dadka dadka maydkee dhintay maydha nin mayda baa lay keenay oo la yidhi maydh maydhitaankiisii markii aan bilaabay ayaa midabkiisii caddaanka ah wuxuu isu beddelay madow sida dhuxush oo kale ah markii horena wuxuu ahaa nin cad intaan argagaxay baan meeshii ka cararo aan ka baxay buu leeyahy anigoo aada iyo aada u baqanaaya nin albaabka taagan baan la kulmay waxaan ku idhi qoladii maydkan sidata maydinkaad ahaydeen markaasuu yidhi haa maxaad u tahay baan idhi wuxuu idhi aabihii baan ah waxaan idhi buu idhi maa shaanu rajul bal ninkan xaalkiisa ka waran muxuu samayn jiray intii uu noolaa qaala hada rajul kana laa yusalli wuxuu ahaa buuhi ninkani midaan salaada tukan jirin ilaahay baa tabaaraka watacaala calaamadaa ka muujiyey si kuwa nool cibro iyo wax ku qaadasho ay ugu noqoto oy u ogaadaan qofku isagoo ilaahay caasiya haddii uu dhinto inay taasi tahay calaamatun calaa su'i khaatimatihi nin kale isagana sidaas oo kale waxa uu leeyahay sheekhaasi waa naloo keenay markii aanu bilownay inaanu maydhno ayaa midabkiisuu isbedelay oo uu madoobaaday ninkii u warramaya wuxuu leeyahy ma sida garhkayga oo kale ayuu u madoobaaday wejigiisu si wuxuu leeyahay maya bal wuxuu noqday aswad mitla alfax madow saa dhuxush oo kale ah dabeetana waxaa bilaabmay buu leeyahay ninkaa in indhihiisa uu ka soo baxo damun axmar dhiig cas ayaa indhaha ka qulqulayay wakaanahu yabki dam walciyaadu billah ilahay baynu xaalkaa ka magan gelaynaa waxaad moodaa buu leeyahay inuu dhiig ooyayo ninka caynkaasi wa calaama calaa suui khaatima dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad tusiya inay khaatimadoodu xumaatay marka la aasaayo waxau leeyahy sheekhu qore kitaabka la tadkirat likhwaan nin ayaa waxaa dhacday in la aasaayey ninkii markii qabrigiisii la dhigay ayaa oo xagga qiblada loo jeediyey ayaa waxa uu bilaabay inuu qiblada ka jeesto oo madaxiisu u jeediyo qiblada mooyaane dhinaca kale haddana waa la jeediyey oo xaggii qiblada loo jeediyey haddana qibladii waa uu ka jeesto waxa haddana bilaabmay baa uu leeyahay ninkaasi in indhihiisi ay furmeen indhihii laysku laabee laysku celiyey haddana waa meyd oo sankiisa iyo afkiisana dhiig casi uu ka socday oo weliba aada iyo aad u adag waxa uu leeyahay nin kale isagana waxaa dhacday markii qabriga la dhigay ee xagga qiblada loo jeediyey ayaa inta qiblada uu ka jeesta ayaa wejigiisii ciidda uu geliyaa sankiisii buu ciidda geliyey haddana waa la jeediyo xaggii qiblada loo jeediyey waxaana loo dhigay waxyaabo bal isroga ka celi iyadoo la isleeyahay malaa meesha kala dheer wixiiba inta uu soo dhaafay buu haddana isrogaa madaxiisii iyo sankiisii iyo wejigiisii buu ciidda geliyey markii dambe waxaa la ogaadoo muuqatay bal ilaa shan jeer markii sidaasi ay soo noqnoqotay inuu ninkani yahay nin ilaahay tabaaraka watacaala khayr aanu la doonin oo ilaahay un la damcay inuu qiblada ka jeediyo sidii ayaa markaa lagu aasoo ciidda lagu rogay mid kale waxaa dhacday waa qiso ku taalla kitaabka arisaala caajila ila lmuslimiin axadu culamaai lmuslimiin baa qisadaa ka warramaya waxa ay ka dhacday waddanka urdun waxau leeyahy annagoo masaajid fadhina ayaa dad baa noo yimo waxay yidhahdeen kaalay oo qofkan bal nala aasa waxaanu la yaabnay baanu aragnay maxaad aragteen baanu waad arki doontaanayna mariya yidhahdeen waxa markaa meesha ay ugu yimaadeen nin dhalinyara oo dhintay oo qabrigiisii markii lays yidhi qoda ee la dheereeyey mas uu ka soo baxay mas aada iyo aada u weyne sheekhii qisadan shaahiday ayaa ka warramaya sheekhi waxa uu dadkii kula taliye uu yidhi waxaa laga yaabaa meeshan in ahayd god uu mas leeyahay iskaga durkoo meel kale u qoda ilaa laba boqol oo mitir baanu meeshii hore ka durugnay bay leeyihin haddana maska laftiisii baa meeshii labaadna ka soo baxay godkii hore markii dib loogu noqdayna waxaa la arkay iyadoo maski aanu ku jirin laakiin uu dalooshaday labada qabri inta udhexaysay oo dhulka hoose uu soo maray waxa uu yidhi haddana bal waxaad isku daydaan inaad maska meesha ka soo saartaan biro iyo qoryaanu doonanay bay leeyihin oo maskii baanu meeshii ka soo saaray waxaanu soo dhignay qabriga dushiisa isagoo indhihiisa waxa weeyaan banaanka soo dhigoo dadka eegaya ayuu halkaasi maski soo fadhiyey dabeeta markii la keenay ninkii maydka ahaa ee qabrigii lagu riday ayaa maskii intuu boodh kiciyey qabrigii uu isku shubay dadkii markaa qabriga ku jiray ee iilka gelinaya intay argagaxeen ayaa meesha ay ka soo yaaceen argagaxa meeshaasi ka dhacay wuxuu leeyahay sheekhu dadka qaarkood ayay naftuba ka baxa ayaabaa biir doorsoomay oo lagu qaaday gawaadhida gurmudka deg deg oo dhakhaatiirta loola yaacay maski dabeete inta godkii ninkii uu ugu galay ayaa uu isku duuduubay intuu kasoo bilaabay cagaha ilaa madaxa waxau leeyahay sheekhu waxaanu maqlaynay masku isagoo jajabinaya ninkaa lafihiisa ayaanu maqlaynay waa laga yaacay meeshii muddo kadib baa lagu soo noqday waxaa la arkay iyadoo maski weli sidii ugu duuban yahay waxaa xalkuu noqday in la yidhi isaga iyo maskoo isku duuban ciidda un dusha kaga roga oo inaga qariya wey waa calaama calaa suui lkhaatima waxa markii dib loo raacay buu leeyahy sheekhu ninkaa dhalinyartahay nin musrifa oo ilaahay tabaaraka watacaala caasiya waajibaadka rabbi tabaaraka watacaala uu dirayna ka taga dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaad xunxun marka la aaso kadib oo xabaasha ayaaba soo tuftoo banaanka soo dhigta bal u fiirta qisadan dhacday waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saxaabiga la anas ibnu malik sida imaam albukhaari warinayo kana mina rajulu min bani najaar qad qara'a albaqara wa ala cimraan wa kana yaktubu lirasuuli illah waxaa naga mid ahaa buu leeyahy nin ka tirsan qabiilada reer banu najaar ninkaasi wuxuu ahaa nin qur'aanka yaqaanay wuxuu akriyi jiray suurat lbaqara iyo ala cimraan ayuu bartay waktigaa waxyigu bilowga uu ahaa ninka baqariya ala cimraan yaqaana wuxuu ahaa nin cilmi fara badan leh waxaanu ahaa nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam karaani oo ah wax u qora faintalaqa haariban xataa laxiqa biahli lkitaab ninkii shaydaan baa maalin qaato wuu cararay diintii ayaa uu ka baxay wuxuu u tegey qoladii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaari u tegey farafacuuh qaaluu hada qad kana yaktubu limuxamed sal alla alay wasalam faucjibuu bih ninkii bay darajo u yeeleen iyagoo leh iyagoo doonaya inay uga faa'idaystaan dacaayadda ay dacaadeynayaan dacwada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa marka ay leeyihiin kii nebi maxamed wuxuu qori jiraaba ka soo carare ma khayr baa agtiisa yaalla bal u fiirsada ilaahay baa se tabaaraka watacaala qoorta ka jebiyey oo ninkii nafta ka qabtay fa xafaruu lahu fawaarow ninkiibay god u qodeenoo dabeetana ay ku aaseen markii nafta ay ka baxday fa asbaxat alardu qad nabadatu calaa wajhiha wuxuu leey anas ibnu malik radia allahu canhu waxa waagu uu bariyey iyadoo ninkii dhulka uu soo tufay oo xabaasha banaankeedii isagoo yaalla ayaa la arkay uma caaduu faxafaruu lahu fawaarow waxay yidhaahdeen markiiba war waanu iska garanaynaayo maxamed iyo saaxiibadii baa ninkan ciil u qabo xalabay kusoo gudeen oo qabriga ay ka soo saareen oo inay ka argoostaan bay doonayaan qabri labaad bay u qodeen oo weliba ay u adkeeyeen dabeeta haddana mar labaad baa qabrigii ninkii uu soo tuuray dhulkii ilaahay baa diiday markaasi ayaa ay ogaadeen inuu arrinkani yahay arrin xagga ilaahay subxaana watacaala ka socda dhulka ilaahay baa le subxaana watacaala cidda ilaahay caasida waxba kuma aha ilaahay tabaaraka watacaala dhulka inuu ka hadliyo oo maalinta qiyaamo dhulku waa ka hadli doona oo ku warrami doona wixii dushiisa lagu sameeyey waa markhaati firi doonaa dhulkanaynu ku dul soconnaa waxba ilaahay kuma aha subxaana watacaala dhulka inuu amar ku siiyo kuwa lagu aasay ilaahay aanu raalli ka ahayn inuu dhulku banaanka usoo saaro arrinta caynkaasi waa calaamo tusinaysa qofka inay khaatimadu ay ka xumaantay ilaahay subxaana watacaala khaatimo xumada haynaga badbaadiyeen waxa haddaba ay tahay walaalay arrinta muhimka ah ee ay tahay in la ogaado maxaa sabab u ee keena inay khaatimadu xumaato inagoo soo ururayna insha allahu tacaala inay khaatimadu xumaato waxyaabaha keena waxaa ka mid ah taswiifu tawba addoonku inuu yahay mid ilaahay caasiyo subxaana watacaala haddana aanu toobad keenayno toobadii dib uu dhigaayo oo uu yahay addoonku mid ku qarqoomo dhinac walba ay ka martay macaasida shahawaadka iyo shubahaadkaba leh mar kastoo la waaniyo ladha waar ilaahay usoo noqo ilaahay u toobad keenna wuxuu leeyahy berri baan toobad keeni doonaa waxaan toobad keeni doonaa berri maalinta ku xigta taasina waa sheekada iyo maaweelada nafta waayo xaqiiqadu waxay tahay miyuu jiraa qof og beritoole inuu noolaan doono waa dacwa nafsi sida aimada qaarkood ay yidhaahdeen raxmatullahi caleyh markaasaa qofkii isagoo macsiyadii samaynaya weli aan ka toobad keenin ayaa malakul mawtku u dhawaaqaya uu qabanaya naftii baa laga qabanaya markaasaa addoonku wuxuu bilaabayaa inuu ka murugoodo maalmahaasi uu dayace uu toobad keeni waayey markaasaa wuxuu leeyahy rabbi irjicuun ilaahu dib ii celi ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu jawaabayaa kalla inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu baaqay in fara badan inaynu maalin kasta ilaahay u toobad keenno wuxuu leeyahy saxaabiga ladha akhir almuzani qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaa ayuha annaasu tuubuu ila allah wa ardadow ilaahay u toobad keena fa innii atuubu fi lyawmi mi'ata mara ilaahay waxaan u toobad keenaa maalintii boqol jeer waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bal xaalka nebi maxamed aynu ku cibro qaadano maalintii boqol jeer buu toobad keenayaa nebi maxamed iyadoo ilaahay uu doortay oo darajo sare u yeelay dembigiisana ilaahay subxaana watacaala uu dhaafay innagana waxaa laga yaabaa inaynaan ilaahay tabaaraka watacaala mar qurana maalinta aynaan toobad keenin taasi waxa inoo hogaaminaysa inoo sababaysaa khaatima xumo ilaahay khaatimada aynoo hagaajiye ilaahay xaggiisa waa inaynu ujeedsano ilaahay naxariistiisana waa inaynaan ka quusan waa inaynu ka digtoonano walaalayaal toobadda inaynu dib u dhigno haddaynu toobada dib u dhigno markaaba aynu xagga ilaahay u noqon weynana waxaa dhacaysa inaynu murugoon doono saa ilaahay inooga warramay subxaana watacaala waxaa ka mid a waxyaabaha sababa qofka inay khaatimadu ka xumaato cadamu alistiqaama wa xubu lmacsiya addoonku inaanu toosnaan macsiyadana waxa weeyaan uu jecel yahay oo addoonku haddii uu toosnaado inay khaatimadiisa hagaagayso ilaahay inooga warramay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كوا إلهي الرمية توصنادي macsiyada iyo mukhaalafaadka iska ilaaliyey marka geeridu ay ka baxayso malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa malaa'igtaas waxay ugu bushaaraynayaan inay heli doonaan wixii loo ballan qaadi jiray waxaa malaa'igtaasi ay ugu bushaaraynayaan inay yihiin kuwa u dhow oo shaydaan xaaladda aanu ka agdhoweyn khaatumada wanaagsan seejiya oo garab mariya waxaa mar kale ilaahay uu ka warramay kuwa khaatumada wanaagsan la seejinaynayo kuwa dhaalimiinta ah wayudilu allahu dhaalimiin khaatumada waxa ilaahay uu ka xumaynaya kuwa dhaalimiinta ah dhaalimkuna mid ilaahay xaqiisa meel kaga dhacay buu noqon karaa oo sameeyey wixii ilaahay u diiday waajibaadkiina dayacay kaasi waa dhaalim waxaa dhaalima ka addoomaha xuquuqdooda meel kaga dhacaya ka macaasida samaynaya naftiisa wanaaggeedii waxa weeyaan ka garab marinaya ee nafta wanaaggii ka leexinaya xumaanta xaggeeda u leexinaya ayaa dhaalima addoonku haddii macsiyada uu caadaysto oo aanu ka toobadkeenin waxaa shakila-aana shaydaanku inuu qalbigiisa qabsanayo iyo fikirkiisa ilaa laxadaadkii elbidhiqsiyada u dambeeya noloshiisa ka mida naftu ay ka baxayso marka haddii la doono xaaladaha in tawxiidka loo qabto si hadalka u dambeeya adduunyada uu kaga baxayo tawxiidku u noqdo xaaladda caynkaas iyo macsiyadii baa ka xoog roonaanaysa tafkiirkiisa iyadii ayaa uu ku mashquulsanaanaya iyada ayaa markaasi uu ku dhawaaqaya ilaahay baa taa sheegoo yidhi falamaa zaaguu azaaga allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin markii xaqa ay ka leexdeen ee macsiye ay jeclaadeen ayaa ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala quluubtoodii uu leexiyey ilaahayna subxaana wa tacaala ma hanuuniyo qoomka faasiqiinta ah oo kuma hanuuniyo kelmadda xaqa inay ku dhawaaqaan xaaladdaa naftu ay ka baxayso dad fara badan ayaa walaalayaal waxaa dhacday iyadoo naftu ay ka baxayso inay ka sheekaynayaan macsiyadii ay samayn jireen wuxuu leeyahy imaamu dahabi raximahullah nin ayaa geerida u timo markaasaa waxaa lagu uhi war laa ilaha ila allah dheh markaasaa waxaa jawaabtiisu ay noqotay ishrab wa asqini khamriga cabo anigana iigu shuba i waraabi uma maata falaa xawla walaa quwata ila billah isagoo leh khamriga adiguna cab anigana iigu shub ayaa naftu ay ka bax waa macsiyadu samayn jiray baa ka xogroonaatay oo u suurto gelin weyday ama ka hor istaagtay inuu tawxiidka iyo hadalka wanaagsan uu ku dhawaaqo waxaa walaalayaal asbaabta ka mid a tuulu lamali wa nisyaanu lmowt qofku inuu rajada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraysto oo uu isu arkay inuu yahay mid adduunyadan muddo dheer ku noolaanaya oo iyadunu fikiraya aakhiro iyo geerida iyo dhimashadana uu iska ilaabo arrinta caynkaasi sababba u noqotay in badan oo khalqiga ka midi inay noloshoodu guuldarro ay ku dhammaato shaydaankuna waxa weeyaan uu ka xoog roonaado oo shayddaanku u sawiro inuu cumrigoodu dheeraan doono muddo kadib ay toobad keeni doonaan oo ay hagaagi doonaan oo dabeete iyagoo xumaanta noocaasiyo ku sugan aakhirana ilowsan geeridu waxa weeyaan ay u timaado waanana aanay waxba u taraayn sidaa awgeed ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxau nooga digay tuululamal inaynu adduunyada isku ilowno oo macnaheedu yahay qofku inuu dadaalkiisa o dhan adduunye ku bixiyo iyadoo uu jecel yahay adduunyadu ay ka fogayso ay ka jeediso aakhiro iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii addoonka u abuuray dabeetana addoonku uu noqdo mid u hoggaansan hawadiisa oo samaynaya waxyaabihii rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka mamnuucay wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil addoonow adduunyada ha isku ilaabin waxaa adduunyada dusheeda aad ku noqotaa sidii aad tahay oo kale qof qariiba waddankiisii meelaan hayn jooga qofkaasi muxuu sameeyaa wuu saai qaataa wuu tabaabushaysta safarkiisa u diyaar garooba amaba waxaad noqotaa nin wadahayaa waddankiisiina ma joogo waa ka yimi kii kalena ma gaadhin waddadii dhexe ayaa uu ku jiraa haddii meeluu yaro fadhiisto wuu ku yaro nastaa wuu ku dhaqa wuu ka dhaqaaqaa adduunyada saas oo kale ku ahaw ha isdhiganin oo ha isku ilaabin si awgeed baa wuxuu odhan jiray cabdillaahi ibni cumar marka xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyo marka waagu uu kuu beriyo galabnimada ha sugin marka galabnimada aad gaadhana waaga berigiisa ha sugin camalka saalixa dib ha u dhigin camalka xune aad samaynayso ka noqoshadiisa iyo ka toobadkeenkiisana dib ha u dhigin waxa uu odhan jiray cabdullaahi ibni cumar wacudda nafsaka min ahli lqubuur waa kastoo beriye gobol kastoo dhaca waxaa naftaada aada ku tirisaa inaad ka mid noqon doonto kuwa qubuuraha iyo xabaalaha geli doona bal u fiirsa rabbi tabaaraka watacaala sida u dhaleeceeyey kuwa adduunyadu ay mashquulisay oo isku ilaabay oo mooday inay ku waarayaan waxaa rabbi uhi darhum yaakulu wayatamatacuu wayulhiihim alamal fasawfa yaclamuun iska daa nebi maxamedow ha iska cunaano ha raaxaystaan rajada adduunyada ay ka leeyihiin iyo yididiilada ay dheeraysteen ha mashquuliso wakti dambe ayay garan doonaan marka geeridu ay u timaado marka la xisaabiyo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay walaalayaal ummadeennan qaybteedii hore waxa ay ku hagaageen ee ay ku noqdeen dad ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala inay ahayd alzuhdu waalyaqiin wuxuu rasuulku awal salaaxu awalu hadihi lumma bizuhdi waalyaqiin ummaddan qaybteedii hore waxa uu ku hagaagay iimaan iyo zuhdi adduunyada inay ka zaahideen oo adduunyadu qalbigooda aanay meel ku yeelan oo adduunyadu fikirkooda o dhan aanay qaadan wayahliku aakhiraha aw wayahliku aakhiruha bilbukli waalamal ummaddan qaybteeda dambe waxay ku halaagsamaysaa buu leeyay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bakhayltinimo iyo adduunye jacayl iyo amal rajo iyo yididiilo weyno adduunyada ay ka leeyihiin qofka ibni aadamkaa rajadiisa iyo yididiiladiisa iyo cumrigiisa waxaa fara badan rajadiisa iyo yididiiladiisa cumrigiisa iyo ajashiisa ayaa kago ka kooban oo ka sokeeya sidaa awgeed walaalayaal qofka muslimkaah waa inaanu adduunyadan aanu isku ilaabin hadduu isku ilaabana khaatimada inay ka xumaato ayaa halisu u yahay wuxuu odhan jiray cali bin abi taalib radia allahu canhu waxa ugu daran aan idinka baqaya waa laba arrimood waa itibaacu alhawa wa tuulu lamal inaad hawadiina raacdaan waayo qofku hawadiisa hadduu raaco taasi waxay ka hor istaagaysaa inuu xaqii raaco xaqii oo u cad oo u arko ayaanu dheg u dhigahayn inuu qofku rajada iyo ididiilada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraystaana waxa ay kalifaysaa inuu aakhiro iska ilaabo qofku mar hadduu aakhiro iska ilaabana inuu khayr iyo taacaad iyo wanaag sameeyo way ku adkaanaysaa inuu sharka iyo xumaanta ka dheeraadaana waxa ay noqonaysaa mid aada ugu adag xumaantuna way u fududaanaysaa camalka wanaagsanna wuu ka caajisaya sidaa awgeed addoonka ilaahay shar uu la doono waxaa lagu ciqaabaa bay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa afar arrimood inay indhihiisu qalalaan oo weligii ilaahay daraaddii aan u ooyin iyo inuu qalbigiisu qalalo iyo inuu noqdo mid adduunyadan un isku ilaaba iyadana dadaalkiisa oo dhan ku bixiya waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keentay inay khaatimadu xumaato suxbatu alashraar dadka xunxun in lala saaxiibo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi xadiidka saxiixa ah alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diin iyo la dhaqan noqonayaa cidda uu la saaxiibo midkiin ha ka fiirsado oo aada ha u hubsado cidda uu la saaxiibayo waxaa kaloo rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofku cidda uu jeclaadee uu la saaxiibo un inuu meel la tegi doono yowma alqiyaama oo anta maca man axbabta buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saaxiibkuna saaxiibkiisa raad weyn buu ku leeyahay waxa uu u guraa oo uu u jiidaa si qofku aanu dhaadahayn waxaa laga yaabaa saaxiibkaagu hadduu wanaagsan yahay xagga khayrka iyo daacada iyo wanaagga inuu ku jiido hadduu xun yahayna xagga sharka iyo macsiyada ayaa uu ku jiidaya arrintaasina waa mid mujarab oo la arkay qofka oo iimaanle baa laga yaabaa in gaalnimo uu ku dhinto noloshiisu kufri lagu khatimo sababtuna ay tahay saaxiib xun waxaa jira nin la odhan jiray cuqba ibnu abi mucayd ninka caynkaasi ah waxaa dhacday inuu casuumay dadkii qureysheed oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray dabeete rasuulku markuu gurigiisa soo galay wuxuu yidhi ilaa aad i rumayso oo qof muslima aada noqoto raashinkaaga cuni maayo u dhowaan maayo dabeetana wuxuu yidhi waan ku rumeeyey bal raashinka iska cun arrinta caynkaasi waxaa maqlay ninay saaxiib ahaayeen oo ubaya ibnu khalaf la odhan jiray intuu u yeedhay baa waxa uu ku yidhi war waxaan maqlay inaad anaka sabawta diintii aabbayaasha inaad ka tagtay oo inanka yare maxamed inaad raacday baan maqlay dabeetana wuxuu ihi maye sida arrinku maahe dee nin weyn oo mucadam oo sharaf le baa gurigaygii soo galay markuu yihi raashinkaaga cuni maayana ilaa aadi rumaysana dee ninku inuu gurigayga gaajo kala tago ayaan karaayeystay bu yihi wuxuu ihi waar ninow dhegayso wallaahi wejigayga iyo wejigaagu xaaraan bay kala yihiin ilaa aada u tegaysid ninkaa maxamed oo labada indhood candhuufa aad kaga tufaysid halkaa qoortana aad kaga istaagaysid ninkii dabeetana sidii buu sameeyey gaalnimada caynkaasi ee isagoo ku sugan ayaanu dhintay sida uu leeyay ibnu kasiir raximahullah fii tafsiirihi ilaahayna tabaaraka watacaala aayadda qur-aankaa ee uu leeyahay wa yawma yacaddu aldaalimu calaa yaday yaqulu ya laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila ya waylata laytani lam attakid fulana khaliila laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii waxaa rabbi tabaaraka watacaala aayadda uu kusoo dejiyey sida aimada qaarkood ay tilmaameen ninkaa waxaa rabbi uu leeyahay xus maalinta kii daalimka ahaa fariisa uu qaniini doono oo odhan doono alle hoogayge miyaan rasuulka raaco maxaan hebel saaxiib uga dhigtay waxaa hanuunkii iyo khayrkii wanaaggii uu iga lumiyuu iseejiyey intuu ii caddaaday kadib calaacalka caynkaasina qofka waxba u tari maayo yowma alqiyaama qiso labaad oo bukhaariyo muslimba ay wariyeen abu taalib odaygii la odhan jiro rasuulka caleyhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa waxaa dhacday markii sakaraatulmawtka uu ku jiray waxa u yimi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hase haatee waxaa ag fadhiyo uga soo horreeyey abu jahl iyo cabdullaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira oo ahaa laba nin oo gaala gaaladii waaweyneyda quraysheed bay kamid ahayd rasuulku isagoo adeerkii la hadlay wuxuu ku uhi yaa cammu qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaad tidhaha laa ilaha ila allah waa kelmad ilaahay agtiisa aan kaagaga doodi doono maalinta qiyaame waxaa dhacday labadii nin inay ku yidhaahdeen abu aalib atargabu can millati cabdilmualib ma cabdilmualib oo aabbahaya ayaad iska nacaysaa diintiisii oo inankii yar adeerka u tahay baad raaci doonta rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana waa uu ku celiyey dacwadii iyo baaqii uu ugu yeedhayay tawxiidka iyo islaamnimada iyaguna mar walba waxay ku lahaayeen ma diintii aabbaha baad nici doontaad maanta iskaga tegi adigoo da-daa ku gaadhay ceeb baa kaa raaci doonta dabeetana waxa uu dhinto naftu ay ka baxday isagoo tilmaamaya inuu diintii aabbihii uu ku dhintay bal u fiirso isagoo abu aalib yaqiinsanaa diinta nebi maxamed inay xaq tahay haddana tawxiidka inuu ku dhawaaqo asbaabta u diiday waxaa kamid ahayd saaxiibadaa xunxun ee ag fadhiyey ee shirkiga iyo gaalnimada u qurxinayay hala iska ilaaliyo markaa saaxiibada aan wanaagsanayn waxa uu yahay arrinka kale ee aynu kusoo gebagabayn doonaa biidni illah tacalluqu lqalbi bigayri illah qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqu ku xidhmo cid aan ilaahayn subxaana watacaala qofkaasi wuxuu halis u yahay inay khaatimadu ka xumaato waayo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu tilmaamay qulubtu waxay ku xasisho ay ku xoogaysataa inuu yahay ku-xidhnaanta ilaahay iyo ilaahay xuskiisa aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub ilahay wuxuu leeyahy kuwa muuminiintaa ee quluubtoodu xuska ilaahay ku xusisho ku xasisho xuska ilaahay bay quluubtu ay ku xasishahay qalbigu wuxuu ku noolaadaa oo inuu sugnaado keensata marka qofka naftu ay ka baxayso inuu ilaahay ku xidhan yihi haddiise qalbigu shay kale uu ku xidhmo ilaahay uu ka jeesto subxaana watacaala adduunye uu ku xidhmo adduunyadu ay ku weynaato qofka khaatimadu inay ka xumaato ayaa arrinkiisu u dhow yahay waxaa dhacday nin inuu inuu isu arkay inaan nolole aanay u laabnayn oo sakaraatulmawtkii uu ku jiro dahab iyo xoole wuxuu haystay buu soo ururiyey iyadoo cidina aanay la joogin ba wuxuu la hadlayaa dahabkiisii oo wuxuu leeya yaa xabiibi yaa man afnaytu fiika cumri amuutu wa atrukuka ligayri kii aan jeclaayow kii cumrigayga aan ku dhameeyeyow ma waan dhimanayaa oo cid kalea iga kaa hadhaysa oo cid kale ayaan kaaga tegaya oo ku dhexlaysa saliidna halkan usoo dhigta marba intuu intuu soo qaado gobol yar oo dahaba ayaa saliiddaa intuu geliyo uu liqaya siduu dahabkiisii u liqliqaayey ee uu tilmaamayay inuu yahay kii uu jeclaa noloshiisa uu ku dhameeyey iyo cumrigiisa ayaa naftu ay ka baxday bal u fiirso qofkii qalbigiisu adduunye uu ku xidhmay ee ilaahay iska ilaabay subxaana watacaala sida waxa weeyaan khaatimadu ay uga xumaatay waxaa kaloo imaamu alqurtubi uu tilmaamaya raximahullah kitaabkiisa la yidhaha atadkira biaxwaali lmawta inuu jiray nin mu'adin ahaa oo u bixi jiray minaaradda masaajidka si uu eedaamo deetana maalin wuxuu arkay guri qolo kiristaani ay lahaayeen oo masaajidka ka hooseeyey gabadh waxa weeyaan halkaasi joogta inta uu eedaankii iska daayo oo uu daadegay buu gabadhii u tegey waxyaaba markaa uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa inuu guursado waxay tidhi waad ogtahay inaynu kala diin nahay aduu muslim baa tahay anaguna kiristaan baanu nahy aabahayna ogolaan mayo adigoo muslima inaad waxa weeyaan i guursatid waxau idhi dee waaban kiristaamoobi doonaaba si aan kuu guursado qalbigaygiiba adiga ayaa qaatay dabeetana waxaa dhacday inuu milladii iyo diintii ka baxay ninkii mu'adinka ahaa ee khayrkii iyo wanaaggii iyo cibaadadu ay ka muuqan jirtay waxaa dhacday in gabadhii sidii lagu siiyey wuxuu leey imaam alqurtubi raximahullah maalintii arrintaasi ay dhacday lafteeda ee uu ridoobay ayaa waxaa dhacday inuu guriga dushiisa u baxay deetana halkaa inta uu ka soo dhacay qoorta uu ka jabo nafti halkaa ay kaga baxday falaa huwa biha walaa huwa bidiini diintiisina faramadhnaam isagoo ka taagan buu dhintay gabadhii waxa weeyaan diinta uuga baxayna isagoon helin ayaa naftu ay ka baxday waa khaatimo xumo weeye sidaas oo kale waxa aimadu ay tilmaamsay ibnulqayim oo kale ninkii gabadha khiyaameeyey ee inta ay meel weydiisay gurigiisa u tilmaamay ee dabeete albaabka hoosta uga soo xidhay ee markay tidhi alaab inoo raadi ka bax iyadoo albaabku uu furan yahay ee gabadhii ay iska baxday ee qalbigiisoo dhami gabadhii uu raacay markii naftu ay ka baxaysay ninkaa in lagu yidhi hebelo waxaa tidhaa laa ilaha ila allah dabeete hadalkiisu uu noqday uun ayna atariiqu ilaa xamaami alminjaab waa hadalkii gabadhu ay ku tidhi halkeebaa loo maraa meesha la idhaha xamaam alminjaab hadalkii gabadhu ay ku tidhi gabadhii qalbigiisu uu raacay ee ilaahay uu uga jeestay qalbigiisu hadalkii unbuu ku celcelinayay markaa qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqo uu raaco oo uu la weynaado cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala inay khaatumadu ka xumaato ayaa isaguna halis u yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatumada hainoo wanaajiyo waxaa walaalayaal inala inala gudboon inaynu ku dadaallo asbaabta keenaysa inay khaatumadu inoo hagaagto oo aynu kaga hadli doonno insha allahu tacaala muxaadarada soo socota aynu ka digtoonaano aynu iska ilaalino inay geeridu inoo timaado iyadoo xaalad xun oo ilaahay raalli aanu ka ahayn aynu ku sugannahay ilaahay tabaaraka watacaala dembigeenna ha dhaafo khayrkii wanaagana hayna waafajiyo wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina moxamed